الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم أسلام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين waxa uu darsigeennu caawa ka bilaabanaya suurat lxijri waa suura makiya wey waxay ka warrami doontaa mawduucaadkii lagu yaqaanay inay ka warramaan suuradaha makiga ah suuradaha makigana macnahooda waan soo baranay inay yihiin suuradihii soo degay iyo qur-aankii soo degay intuusa nabigu soo hijroonin salawatullah wasalaamu calayh marka qur-aanka laga hadli oo tawxiidka rabbi subxaana wa tacaala ayaa laga hadli risaalada nebiga sal alay waslam oo qur-aanka ah iyaa iyadana laga hadli oo sidii loo sugi lahaa oo looga dhaadhicin lahaa nimankii diidanaa ayaa iyadana lagaga hadli waxaa kaleeto oo lagaga hadli qisooyin dhowr ah oo ay ka mid tahay qisat lmalai lacla nabiyulaahi aadam calayhi salaam abuurkiisii iyo ninkii la odhan jiray ibliis iyo wixii dhex maray iyadana waxbaa laga taaban oo lagaga warramay waxaa kaloo iyadana laga hadli doonaa haddii la yidhaahdo oo ay taaban doontaa suuraddu ka hadli doontaa qisooyin dhowra sida qisadii nabiyullahi ibraahim calayhi salaam iyo malaa'igtii nabiyullaahi luut asxaabul ayka niman la odhan jiray iyo qolyo kaleeto oo si kooban loo saataaban doono ayay ka hadli doonta qur-aanka mar raba haddana dib loogu laaban doonaa adugu mawduucaasun bay suuraddu u badan tahay rususha iyo risaalaadka iyo tawxiidka qaybahaasay aada uga hadlaysa bismi illaahi araxmaan araxiim aliflam ra allahu aclam bimuraadihi bidalik ilaha garan ujeedada uu ka leeyahay iyo macnaheeda waa alla yaqaana tilka midaasi aayaatu lkitaabi kitaabka aayadihiisii wey wa qur'aanin wa aayaatu qur'aanin qur'aan aayadihii wey qur'aankaasoo mubiinin xaqa cadaynaya cad waxna cadaynaya macnaha waxa weeye alislaam ra waa xuruuftii muqaaca ah ee lagu bilaabi jiray suuradaha in badan aan soo marnay ilaahay baana garan macnaha loola jeesaa in lagu daayaa fiican kolleyse bilistiqra iyo baadhis guud waxay culimmadu ku ogaadeen in yacni ay meesha loo dhigay oo u taalo in dadka lagu tuso qur-aanku inuu mucjiz yahay oo uu ka wen yahay awoodda ibni aadamka anaan lala imaan karin marka aayaadka tani waa tilka ishaarada waxaa la ishaaraya aayadaha ku imaanaya suuradda dhexdeeda ayaa tilkadaasi ku dhacaysa waxay ka mid yihiin kitaabka aayadihiisi bay ka mid yihiin kitaabkaasi ama waa qur-aanka saas daraaddeed baa waa qur-aanin mubiinin laga dambaysiiyey ama waa ka guda wen yahayo kitaabku waa jinsi baa laga wadaana qolyaha mufasiriinta kamida qaar ka mid a odhanayo kutubtii hore inay markaa ku yaaleen bay yani tilmaamayaan kitaabka aayaadkiisii weeyaan midani qur-aan cad waxna cadaynaya aayaadkiisiina weye suuraddan aayaadka ku imaanaya sidaas weeyaan allam ra ilaahay baa garantilka midaasi aayaatulkitaabi kitaabka aayadihiisii wey kitaabka qur-aanka aayadihiisii ayay suuraddanina ka mid tahay wa qur-aanin qur-aan aayadihii weye mubiinin oo cad qur-aankii cadaa ee la yaqaanay nabi maxamed lagu soo dejiyey aayadihiisii weye suuradan taas soo socota rubamaa yawadu ladiina kafaruu law kaanuu muslimiin rubamaa in badan ayay yawadu jeclaan doonaan aladiina kuwii kafaruu gaaloobay law kaanuu inay ahaadaan muslimiina muslimiin inay ahaan lahaayeen darhum daa oo ka tag ya'kulu ha cuneene oo wayatamatacuu ha raaxaysteene oo wayulhihim ha maaweeliyo oo ha mashquuliso almalu yidhi duuladu fasawfa yaclamuuna dib dambe xaqiiqeeda ka ogaan doonaan macnaha ayaddu waxay tilmaamaysaa gaaladu in ay tamanin doonaan oo ay marar badan intay qoomamoodaan ay dhihi doonaan allow maxaad u ahaan weydeen muslimiin u noqon weydeen waa marar badan markay geeriyoonayaan oo ay xaqiiqada arkaan way tamanin doonaanoo way yididiil way yididiloono yani waxay rajo ka qabayaan maxaad muslimiin u noqon weydeen bay tamaninayaan markay qabriga galaan sidoo kale oo xaqiiqada ay la kulmaanna iyadana way tamanin doonaan markii banaanka laysugu tago aakhare ay tagaanna iyadana way tamanin doonaan adiga kulligood intaaba waa laleeya mufasiriintu waa leeyihiin waxaase kulli isugu soo urursanaysaa markay xaqiiqada arkaan lanna mawtku markuu yimaado xaqiiqay arkayaan qabrigana xaqiiqay ku arkayaan markay maxsharka tagaana lala xisaabtamana xaqiiqay arkayaan markay xaqiiqatlamri arkaan marka ayaa waxay tamaninayaan alla adduunka markaad joogteen maxaad muslimiin usoo noqon weydeen macana saasay odhanayaan markaasaa ilaahi subxaana watacaala wuxuu yidhi iska daa oo faraha ka qaad nima wax anfacayaan ma aha ha iska cuneen ha daafeen adduunka waxaa lagu siiye ha daafsadeen xaqiiqada arinka ka ogaan doonaan saasuu alla leeyahy subxana watacaala aayaddu marka waa goodi wey waa hanjabaad ilaahi subxaana watacaala uu ugu hanjabayo gaalada ugu hanjabayo darhum rubamaa laba qira'a jirto rubamaana waa la akriya oo bada la shado rubamaana waa la akriya oo bada la takfiifiyo rubada asalkeeda waa xuruufuljarkay ka mid tahay oo waxaa loo adeegsadaa haaliban bimacna taqliil baa loo adeegsadaa halkan laakiin bimacna takfiir wax badan baa macnaha laga dhigaya mufasiriinta qaar baa macnaheedii asalka aha ku wadayo waxay leeyihiin bimacna taqliil baa laga wadaayo inta badan cadaabkii bay ku mashquulsan yihiin oo marka ay tamaninayaan waa marar yar marar badan ma rubamaa in yar bay markaa noqonaysa rubamaa in badan ayay yawadu jeclaan doonaan alladiina kuwii wadigaas waa tamani waay ayay yawadu tamanin doonaan alladiina kuwii kafaruu gaaloobay low kaanuu muslimiina muslimiin inay ahaan lahaayeen adduunka markay joogeen inay muslimiin ahaadaan ayay tamanin doonaan macnaha allow maxaad muslimiin u ahaan weydeen markaad adduunka joogteen sidaasay wax u tamanin doonaan markay xaqiiqada arkaan darhum da yakulu ha cuneene yani waxba ha ku darsan faraha ka qaad darhum da yakulu ha cuneene wayatamatacuu ha raaxaysteen wayulhihim ha mashquuliyo oo ha maaweeliyo almalu yididiiladu amalka waxaa la yidhahdaa inuu ruuxu isku tiriyo inuusan dhimanaynin ama muddo dheerba uu noolaan doono taasaa amalka la yidhahdaa taasaana dad fara badan lumisa dad badan waa midda xasanulbasri uu leeyahay raxmatullaahi calayh ruuxii yididiilada dheeraystaay camalkuu xumeeya man adaala alamal asaa alcamal buu ninkii yididiilada dheeraysto ku talagala inuu noolaan doono oo muddo sii jiri doono camalka saalixa buu xumeeya ninkii laakiin yididiilada gaabsada oo ku talagala inuu berrita dhimanaya camalku hagaagsadaa wy man seexan maya caro nebiguna salawatulli wasalaamu caleyh xadiis buu kaga digayo yani duululamal yididiiladaa dheer aad buu nebigu uga digay salawatulli wasalaamu caleyh dhibka ay leedahay macna wayulhihim hamaa weliyo ha mashquuliya alamalu yididiilada inay sii noolaan doonaan ha iskaga mashquulsanaadeen fasawfa yaclamuuna way ogaan doonaan mufasiriinta waxay leeyihin markaa aayadan darhum yakulu iska daa waa mansuuqay leeyihin aayatu sayf baa lagu nasakayo intaa nebiga laal la odhanin bay ahay laakiin markii laal la yii daa meesha kuma jirto waa aayaadka la nasakay aayatu sayf lagu nasakay yay ka mid tahay bay leeyihin macna wamaa ahlaknaa min qaryatin ilaa walaha kitaabun macluum ma tasbiq min ummati ajalha wamaa yastakiruun jawaab su-aal baa marka meeshan maxaa loo daysanayaayo nimanka ma laysraaciyo adduunka la dhaafiyo dhibkooda maa laga raacay wamaa ahlaknaa maanaan halaagin min qaryatin magaalo iyo dadkeed maanaan halaagin ilaa walxaalaha iyada uu sugnaaday mooye kitaabun kitaabkaasoo macluumun la ogyahay ilaa haddii aan halaagno walahaa waxaa u sugnaaday kitaabun kitaab baa usugnaaday macluumun oo la yaqaano maa tasbiqu ma hormarayso min ummatin ummadi ka hormar mayso ajalahaa muddadii loogu talagalay wamaa yastakiruuna kana dibmari maayaan macnaheedu waxa weye sida nimankan hadda loo goodiye loo hanjabay oo kaleeto ummado horaa jiray oo la halaagay markii la halaagayeyna halaagoodu kitaab buu ku qornaayo wakti qoran bay lahayd oo la qorsheeyey ummadna waktigii loo qorsheeye loogu talagalay halaageeda kana soo horumari mayso kana debdhaci mayso ayaga marka waktigii loo qorsheeyey in la halaagaan gaadino taasaa lala sugayaa mana su-aashaasi marka saasay ku bixiyo maxaa lala sugayaa waxaa lala sugayaa qorshe rabbi dejiye subxaana watacaala qaanuunkaana sidaas oo ahaan jira ummadihii hore la halaagay oo dhan waktigii horey loogu qoray unbaa lala wada sugayay mana kana hormari maayaan kana dibmari maayaan wamaa ahlaknaa maanan halaagin min qaryatin qaryada magaalada la yidhahdaa dadka degaanka laga wadaa deegaan maanan halaagin dad meel deganaa ilaa walxaal laha iyadoo uu sugnaaday mooyaane kitaabun kitaab uu sugnaaday macluumun oo la og yahay kitaab la ogyaho xagga rabbi laga og yahay qoraal la og yahay iyadoo uu sugnaado mooye maanan halaagin mana yani wakti la og yahay oo la yaqaano yaa lagu halaagay oo horay ugu qornaa maa tasbiqu hormari mayso min ummatin ummadi ka hormari mayso ajalaha waktigeedii ka hor dhiman mayso tegina mayso halaagsamina mayso wamaa yastakiruuna kana dibdhici maayaan sidaa daraaddeed rabbi subxaana watacaala qorshuhu dejiyibu wax ku wadaayo halaga warsugo waqaaluu yaa ayuha aladii nuzila calayhi dikru inaka lamajnuun low ma tأtiina bilmalaaikaةi in kunta min asaadiqiin maa nunazil malaaikaةa ila bilxaqi wama kaanuu idan mundariin wa qaaluu waxay idhahdeen yaa ayuha ladii kiyow yaa ayuha aladii kiyow nuzila la soo dejiye calayhi dushiisa adikru digriga lagu soo dejiyeyow inaka adigu lamajnuunu waad waalan low maa tatiina maad noo keenti bilmalaaikati malaaig maad noo keenti in kunta haddaad tahay min asaadiqiina kuwa runta sheegaya haddaad ka mid maa nunazilu ma soo dejinu alla leeyahay almalaaikata malaaigtu ma soo dejinno ilaa bilxaqi waxyi inaan la soo dejinna mooyaane xaq inaanu ku soo dejinna mooyaane wamaa kaanuu mana aynan ahaanin malaaigtu idan markaa mundariina kuwa suga maynan ahaanin kuwa ukaadiya marka ahaan maayan markay soo degaan innaa anaga naxnu annaga ayaa nazalnaa soo dejinnay adikra waxyiga anagaa soo dejinay wa inaa anagaa lahu isagana la xaafiduuna ilaalinayna anagaa waardiga ka hayna macnaheedu waxa weye waa bushiyadii iyo dacaayaadkii qiimaha daraa ee ay ku dacaydin jireen nabiga salawatulli wasalaamu calayh waxay ku yidhaahdeen kan dikriga lagu soo dejiyeyo kan waxyiga iyo qur-aanka lagu soo dejiyeyo waa maalanta oo ismaba lehe waxyi baa lagugu soo dejiyey haddana waad waalantaha isma qabanayso maxay u leeyihiin haddayba waali ku tilmaamayaan waxbaa lagugu soo dejiyey waxbaa lagugu soo dejiyeydaasi ma aha inay qirsan yihiinoo waxay u ogol yihiin laakiin waa jeesteed waa jeestaad sheeganayso ka sheeganaya in wax lagu soo dejiyeyo annagu kuuma ogolina waad waalantahay saasoo kaleet man waa sidii fircoon uu yidhi inna rasuulakum aladii ursila ilaykum lamajnuun rasuulkiinii laydiin soo diray waa waalaya haddii rasuulba uu yahay oo uu la soo diro uu qirsan yahay maxaa waalida keenay ismaba qabanayse macnaheedu waxa weye rasuulnimadan uu u sugayo ogolaansho iyo qiritaan uu qirsan yahay meh jeestees daraadeed busaa uleya man uu ku jeesteesaya marka waxay yidhahdeen waad waalanta markaadna leedahay diinihii awowyadiin aad ka soo gaadheen ka taga ilaahyadiinana ka guura anigana iraaca rasuul ilaahay baan ahay miy waad waalanto maskaxdaa lagaga jira waxay yidhahdeen hadduuna arrinku saa ahayn maad noo keentid malaaig malaaig maad la kaalay malaaigtaasii ay codsanayaan haddaad ruu sheegayso malaaig noo keen bay dheheen malaaigtu laba arrimood mid inoo codsanayaanba waa suurtagal inay u codsanayaan in malaaigtu ay jarab socoto nabiga salawatulli wasalaamu aleyh ay u markhaati kacdo sida aayaad kaleba ayna tusayaan iyo inay leeyihiin malaaig waanu ku diidnaye nalagu ciqaabo na cadaabta soo deji labadaas waa suurtagal ilaaha subxaana watacaala marka wuxuu ku i isagoo u jawaabaya malaaigta sideedaba iskama soo dejino malaaigtu macnolaan uma soo degto waxay u soo degtaa markii la soo dejinaya xaq bay la soo degtaa iyadoo xaq ku dheehan xaqaasi waxaa suurtagala inuu yahay soo dejin gar ah oo wax lagu qaadanayo markay soo degto waxaa suurtagala inay tahay xaqa laga wado bimacnaa waxyi malaa'igta ma soo dejinna ilaa iyadoo waxyi xabaarsan mooye xaqaasi inuu cadaab yahayna waa la sheegaayo ma soo dejinno malaa'igta inay cadaab wada mooyaane markii ay timaadana loo kaadin maayo taa cadaabkaadna moodaas lixaabka marka la fiiriyo inay u dhowdaan maxaa yeele waxaa lagu xijiyey wamaa kaanuu idan mundariin malaaig wax cadaabaysa inay tahayba marka meesha ka muuqan malaaig ma soo dejinno ilaa cadaab baan la soo dejinnaa haddii ay timaado malaaigtii wax cadaabaysayna uma sugta e markaba waa halaagtaa walow anzalnaa malakan laqudiya almru uma laa yundaruun wy yani haddii malag aan soo dejin lahayn kuway codsanayaan ah waa arinkaa la xugmino waa la halaagi lahaa loomana kaadiyen wy macana sidaasoo kaleeto alla subxaana watacaala marka wuxuu tilmaamay waxyiga inuu isagu soo dejiyey isaguna uu macnaha waargeynay annagaa waxyiga soo dejinay annagana waargeyn dikrigu waa qur-aanka w qur-aanka annagaa soo dejinay annagaana waargeynayna tuhunka aad qabtaan oo ah in nebigu salawatulli waslamu aley seerkiisa kala yimid inuu meelo kale kasoo guuriyey inay sheeko iska yani mala-awaan ahoo xaqiiqa aan ku dhisnayn inay tahay waxaasoo dhan waxba kama jireen waxyiga aan anagu soo dejinay waanbu rabbilah subxana watacaala ilaaladiisuna anagay nala jirtaa anagaa waargeynayna yani markiisii horena xagga rabbibuu ka yimid hadduu xagga rabbi ka yimidna wax wax ku dari kara ama wax ka bedeli kara ma uu jiro sidii ilaahay uu ku soo dejiyey buu ilaa qiyaami saaca u jiri doona saas way macana waa ballan ilaahay subxaana watacaala uu qaaday ballankaas sidii u fulay waxaad ku garan kartaa yani horta xifdinta ilaahay uu waxyiga xifdinayahay asbaab buu ilaahay u sameeyey subxana watacaala asbaabta loo sameeyey ko waxaa ka ah inuu ilaahay subxaana watacaala qur-aanka ka dhigay mid maxfuudun fi suduur ah laabtaaba lagu xifdisay nin walboo isku daya inuu intuu misxaf ka qaato wax ka bedelo oo wax ku siyaadiyaay qur-aankii wuxuuba ku jirtaa wuxuuba ku jiraa fii suduuri rijaal ragga iyo dadka laabtooda ku jira ilmaha ugu yare muslimiinta kamida qur-aanka xifdisan yaa wixii lagu siyaadiyo wixii laga dhima garan kara macana waa xifdi rabbaani awal wuxuu ilaahay u sameeyey xifdiga macaanida qur-aankana culimo waaweyn oo ajillo ah oo wax alla wixii in mid alla midii la dayo in la rogo oo la leexiyo oo la nuqunsi baaro oo macnaheeda macno ahayn loo leexiyana rag culimaa buu ilahay u sameeye subxaana watacaala oo diinta yaqaano markiiba casha ku dhufta macna marka ilaahay subxaana watacaala uu xifdin yahuudi way isku dayday ummadaha reer galbeedkuna waa isku dayeen malaaxidada iyo nimankii maqbuulna waa isku dayeen yani munaafiqiin badan oo muslimiinta ku dhex jirtana waa isku dayeen laakiin waa laga quustay markay qur-aanka ka quusteen inay wax ku daraan ama wax ka gooyaan ayay axaadiista nabiga aadeen salawatuli wasalaamu calayh markaasay isku dayeen inay intay iyagu axaadiis jeebkooda kala yimaadaan ay nebiga yani waxaway ku masabitaan oo dusha ka saaraan waa axaadiista mawduucaadka la yidhahdo taana ilahay rabbi usoo saaray subxaana watacaala markaasaa iyadana banaanka loo saarayo waa la qubay waxaa lahi wataa meeshaasi daasanta ilaaha subaana watacaala marka diintiisa wuu ilaaliyey asbaabtii lagu xifdin lahaana rabbi mana waa u diyaariyey wax haba yaraatee ilaa qiyaami saaca wax ka bedeli karana ma ay jirto mana waa balan rabbaaniya waqaaluu waxaa ya ayuha ladii kiyow kanow yaa ayuha kanow alladii kaasoo nuzila la soo dejiye calayhi dushiisa adikru waxyiga lagu soo dejiyey inaka adigu lamajnuunu waad waalanta law maa tatiinaa maad noo keentid bilmalaaikati malaaig maad noo keentid in kunta haddaad tahay min asaadiqiina kuwa runshe haddaad run sheegayso dadka runta sheega aad ku jirto waxyiga igu soo dega hadaad ku run sheegayso malaaig noo keen wa kaaga markhaati kaca ama malaaig markaanu diidno wax naga qabata keen law maa tatiinaa bilmalaaikati in kunta min asaadiqiin waa jawaabti marka maa nunazilu ma soo dejina almalaaikata malaaigtii ilaa bilxaqi mutalabisatan bilxaqi iyadoo xaq ku dhehan mooyaane oo xaq wada yani xaqaasi ama waxyi wada oo waa malaaigtii waxyiga nabiga soo gaadsiinaysa ama cadaab bay wadaayo dad baa loogu soo dhiibay inay halaagto wamaa kaanuu mana aynan ahaanin malaaigtii idan marka markii la soo dejiyaba mundariina kuwo u kaadinaya maynan ahaanin kuwo u kaadino u sugayo dadkii wixii loogu talagalay meehe markaba macnaa waa shaqadooday qabanaya ina anagu naxnu anaga ayaa nazalnaa soo dejinay adikra waxyiga anagaa soo dejina ama qur-aanka ha noqdo ama sunada saa in la yidhaahdo macno gudo weyn laga dhigo oo sunadiiy qur-aanka lasoo wada gudageliyo waa suurtagal in dikriga qur-aanka keliya laga dhigana waa suurtagal wa inaa anaga ayaa lahu dikrigii isaga ahaa laxaafiduuna kuwa ilaalinayna cid kale looma xilsaara kutubtii kale ee tawraad iyo injiil aha ilaaladeeda iyo waardigeeda waxaa loo xilsaaray culimadoodii baa loo xilsaaray bima stuxfiduu min kitaabillah xaggan kusoo marnay kitaabkiila inay xifdiyaan baa loo xilsaaray axbaartii iyo ruubaantii inay kitaabka waadiyayaan oo ay ka ilaaliyaan isbedel ku dhaca wax lagu ziyaadiye ama wax laga dhigo laakiin kitaabkan qur-aanka ilaahay ninna uma xilsaarin ilaaladiis iyo waardigiise isagaa kafaala qaaday rabbi subxaana watacaala saas daraaddeed baa kutubtii hore la bedelay laakiin kan lagu guulaysan waa in wax laga bedelo waa fadli ilahi subxaana watacaala walaqad arsalnaa min qablika fii shiyaci lwaliina wamaa yatiihim min rasuulin ila kaanuu bihi yastahziuun walaqad arsalnaa waxaanu xaqiiqee dirnay min qablika hortaa ayaan dirnay waxaan hortaa dirnay rusulan halkaasi macnaa waa mafcuulkii rusulan rusul ayaan dirnay fii shiyaci alwaliina kooxihii horaan u dirnay fi shiyac alwaliina wey waa ifatun waa sifatun mudaafatun ilaa mawsuufiha fi shiyaci alwaliin oo kale wey kooxihii horaan u dirnay wamaa yatiihim uma imaanin kooxaha iyagaa min rasuulin rasuul uma imaanin ilaa hadduu u yimid kaanuu waxay ahaayeen bihi isaga yastahziuuna kuwa ku jeesjeesay kadalika sidaasoo kale yani beenintaa iyo jeesjeeskaasoo kalea naslukuhu yaanu dikrigii gelinaynaa fii quluubi lmujrimiina mujrimiinta quluubtoodaanu gelinaynaa qaabka kuwaasi ay ugu jeesjeeseen oo kale ayaanu dikrigii quluubta kuwa mujrimiinta u gelinayna laa yuminuuna ma ay rumaynayaan bihi dikriga walxaal bayna rumaynaynin qad khalad ay tagtay sunnatu lwaliina kuwii iyaga ka horreeyey jidkoodii ay tagtay macnaheedu waxa weye ummado kaa horreeyey baa rusul loo diray qolyo hore iyo kooxo hore iyo bulshooyin hore ayaa rusul loo diray rusushii markay u yimaadeenna jees-jees bay ka bixi waayeen inay ku jees-jeesaano dacayadeeyaano aflagaadeeyaano wax ka sheegaan rusushii u timid ayay bilaabeen sidaa kuwaasi ay ugu jees-jeesayeen oo jees-jees waxyigii u yimidba uu noqday waxa qalbigooda ka galay jees-jees iyo dacaayad ay u noqotay ayaanu kuwana waxaanu ka dhigaynaa sidaa oo kale ayaanu waxyiga qalbigooda iyo digriga u gelinaynaa mujrimiinta yani qalbigoodaanu gelinaynaa sidaasoo kaleeto jeeseeskaasoo kale kuwaas ay ugu jeeseesayeenoo kalean u gelinayna macnaha waxa weeye naslukuhu damiirkeedu waxay u noqonaysaa dikrigiibay unoqonaysa dikrigiibaa waxaa la gelinayaa quluubta mujrimiinta markaa nool iyo kuwa dambeeyaba qaabka loo gelinaynaa ma aha rumayn ay rumaynayaan waa beenin iyo istihzaa oo kadaalikadaasa fasire kuwii hore sida quluubtooda loo geliyey dikriga oo ahaa jeesees iyo beenin ayaa kuwana quluubtooda loo gelino jeesees iyo beenina macna ma qaadanaya saa daraaddeed baa lagu bayaaniyo waxaa la yidhi laa yuminuuna bihi ma ay rumaynayaan ayadoo weliba kuwii ka horreeyey sunnadoodiiyo jidkii lagula dhaqmay ay hormartay oo markay sidan oo kale ku kaceen la halaagay ayna hayaan darsiga ayay haddana rumaynaynin saasu alla subxana watacala le walaqad arsalnaa waxaan dirnay marka aayaadku waxay u yihiin tacsiyo nabiga salawatulhi waslamu aleyh isagaa loogu qalbi dejin oo waxa laleya waa lagaaga horreeya hawsha nebi la beeniye ugumaada horreeyey la dacaayadeeyo lagu jeeseeso ugumaada rag baa hawshan kaaga horreeyey sidaa daraaddeed sidkoodii sabirkoodii oo kala qaad walaqad arsalnaa waan dirnay xaqiiqeen min qablika hortaa rusulan kuwa la diray fii shiyaci lwaliina shiyaca waa kooxo jamc shiica shiica waa kooxo wey alawaliina kuwii hore wey kooxihii hore waa bulshooyinkii horaa laga wadaa fii shiyaci alwaliina kooxihii hore iyo bulshooyinkii hore iyo ummadihii hore ayaanu rusul u dirnay wamaa yatiihim uma imaanin min rasuulin rasuul uma imaanin kuwa iyaga ilaa hadduu u yimid kaanuu waxay ahaayeen bihi isaga yastahziuuna kuwa ku jeesjeesay way ku ciyaareeno bedelkii loo baahnaa barwaaqadu wada inay ka guddoomaan wayba ku ciyaareenoo way ku jeesjeeseen kadaalika sidaasoo kale sida kuwaasi qalbigooda loo geliyey jeesjeeskoo kale ayaanu naslukuhu waxyigii iyo digrigii baanu gelin fii quluubi lmujrimiina kadalika sidaasoo kale xaal u yahay ayaanu naslukuhu digrigii gelinaynaa fii quluubi lmujrimiina dembiilayaasha quluubtoodaan gelinayna qaabka loo gelina waa kadalika kuwa hore qaabkii loo geliyo kale oo beeninta iyo jeesjeeska macna laa yuminuuna ma ay rumaynayaan bihi isaga walxaal bayna rumaynaynin qad khalad ay tagtay sunnatu lwaliina kuwii hore jidkii lagula dhaqmay iyo caadadii ilahay kula dhaqmay oo ah markay rususha beeniyeen in la halaago ayadoo taas ay hormartay og yihiin ayayna haddana rumaynaynin macaa walow fataxnaa haddii aan furi lahayn calayhim dushooda baaban albaab haddaan u furno min asamaai samada xaggeeda haddaan albaab uga furno oo fadalluu ay ahaadaan yacrujuuna kuwa koraya fiihi baabkaa dhexdiisa laqaaluu waxay odhan lahaayeen innamaa sukirat waxa uun la xidhay awsaarunaa indhaha nala qabtay bal indhaha nalama qabanine naxnu anagu qawmun baanu nahay masxuuruuna oo la sixray yani indhahana laga sixrayo araggaa lagu xidhay macnaheedu waxa weye lacagegnimadooda iyo sidayna khayr uga soo jeedin rajana looga qabin inay waxa lala damacsan yahay iyo diinta qaataan ayaa tusaale laga bixin aayad noo geenbahadda leeyihiin iyo malag noo keenay wax kale iska daaya haddii sabada inta albaab looga furo albaabkiina jaranjaro loogu sameeyo oy fuulaan oo albaabka ka galaan oo waxa samaawaadka ka shisheeye iyo waxa samaawaadka dhex yaaliyo mucjizaadka waaweyn ay soo arkaan markay soo laabtaan oo laga sugayey inay rumeeyaan waxay odhan lahaayeen indhahaa nala qabtay sukira bimacnaa waxaa la yidhahdaa xidhitaankaa la yidhahdaa sakiri baaba albaabka xidh yani taskiirku bimacnaa waxa wey xidhita wey marka indhihii baa nala xidhay oo indhahaa nala qabtay ee waxaan fuullayba sama ma ahayn inta indhaha layna qabtay yaa haddana waynu riyoonaynay waxaynu marayno rafiya haddana iyagiiba isburiye waxay dhaheen maye indhaha laynama qabanino waynagii wax arkayno inoo muuqatee laakiin indha faracaad bu ahaa oo waa layna sixrayo indhaheenna waxaa u muuqday waxaan xaqiiqo ahaynoo sida ruuxa mascuurkaoo kale la sixray waxaan jirin iyo wax jiraba u arg waxaasoo kale inoo muuqday ba odhanayaan macnaa marka wixii oy hor isdul taageen oo samaawaadkii laga gudbiyey oy shay walba meeshiisa ku soo arkeen yayna wax ku qaadanaynin malag hadduu yimaado maxay odhan lahayn jinni iyo shaydaan baad noo soo sawirtay dhiilahay saas annagu malag baan kaa sugayne jinni baad noo soo sawirtay ama shaydaan baad noo keentay dhiilahay meelay ka baxaan ma waayayaan sidaas hal diidani geeday ku rigata ma weydo meel ay luuqay ka baxaan iyo laalaab ay galaan marnaba ma waayayaan nimankanna inay wax rumeeyaan uma jeedaan walow fataxnaa haddaan furi lahayn calayhim dushooda baaban albaab haddaan u furi lahayn min asamaai samada xaggeeda oo fadalluu ay ahaadaan fiihi albaabka dhexdiisa yacrujuuna kuwa koray albaabka dhexdiisa samada intay koraan ay ka galaan laqaaluu waxay odhan lahaayeen inamaa sukirat waxa uu la xidhay absaaruma indhaha nagii baa la xidhay indhaha nala qabtay oo wax maana arkayn bal iska daa in indhaha nala qabtay indhaha laynama qabanine naxnu anagu qawmun dad baan ahayn masxuuruuna oo la sixray oo indha saraxaad baa laynagu riday walaqad jacalnaa fi samaai buruujan wazayannaaha linaadiriin waxafidnaaha min kuli shayaanin rajiim walaqad jacalnaa xaqiiqe waxaan yeelnay fi samaai samada dhexeeda waxaan yeelnay buruujan xidigo wazayannaaha samadii waan qurxinay linaadiriina kuwa fiirinayaan u qurxinay waxafidnaaha samadii waan waardiyeynay oo waan ilaalinay min kulli shayaanin shayaan oo dhan baan ka ilaalinay rajiimin oo la dayriyey naxariistiila laga dayriyey ilaa man istaraqa cidda xadda mooyaane oo dabta assamca maqalka oo fa atbacahu uu raacay markaa shihaabon dambaaburo mubiinun oo cad markaa u raacay yani waxaa laga warami samadu inay waardi leedahay iyo sida ilaahay uu galay subxaana wa tacaala samada waxaanu yeelnay oo dhexdeena dhexdeeda aan ku abuurnay buruujan buruujantaasi tafaasiirka salafka ka soo arooraysaa saddex macnoba waa leeyahy in la yidhaahdo xidiga oo xidigaha buruuj waa la yidhahdaa lianna yani buruujka waxaa la yidhahda asarkiisa bimacna duhuur baa la dhaha alburuuj huwa duhuur wax kasta oo muuqdo oo la arkayaa buruujka la yidhahda marka xidigaha in laga wado waa suurtagal waxaa kaloo mufasiriinta salafka ka soo aroorayo buruujanta ay ku fasirayaan qusuura daaro samada ku yaallo waardiye la waardiye saaraya oo la geli karan tafsiirka saddexaad waxa weeye buruujanta in la yidhaahdo manaazilu shamsi waalqamar dayaxa iyo qoraxdu meelaha ay degaan ee habeenbariga ay ku sameeyaan boosaskooda ayaa buruujanta laga wadaa tafaasiirtaasoo dhan salafka ka soo aroori laakiin qur-aanka marka loola laabo qur-aanku wuxuu cabiray buruujta oo u isticmaalay daaraha dheerdheer oo weliba aad loo dhiso adag walow kuntum fii buruujin mushayadatin ilahi subxana watacala waa odhanaya yani aadba ku jirteen geeridu way idiin imaani haddaad doontaan aad ku jirteen daara dheer dheer oo aad weliba loo adkeeyey marka buruujta daaraha waa la yidhahda wax kastoo muuqdana waa la yidhahda macaanidaasoo dhan bay marka mufasiriintu tilmaamaya marka samadii waxaanu yeelnay idigaan yeelnay ama boosas qoraxda iyo dayaxa ayaan boosas u yeelnay waxaanan u qurxinay dadka fiirinaya nin walboo fiirinaya ayaa loo qurxiyey quruxdu waxay waxay waxaa lagu qaydo aayad kale ay ku qayday waa samada suke samada suke wey macana walaqad zayanna samaa addunya bimasaabiix samada soke ee toddobada sama ugu sokaysaay ayaanu xidiga ku qurxinay buu ilahi leeyahay subxana watacaala taa markii la sheegay in la qurxiyey oo samada markaad fiiriso adoon nalna kaa xigin iftiin kalena kaa xigin oo habeen gudcur ama mugdiya haddaad samada saa u fiiriso waxa ilayska baxayo iyo birbiriqa baxayo iyo quruxda ka muuqataa waadu la yaabi macna sidaasoo kale marka quruxdaasu ilahi u sameeye subxana watacaala waxaa kaloo laga ilaaliyey samada shaydaan kasta oo naxariista rabbi laga dheereeyeyna waa laga waajiyey ma geli karo waxaa jirtay sida xadiista nabigu tilmaamaysa salawatulhi wasalaamu calayh ama fii suurati ljinniba haddii alla inoo qadaro aan ugu tegi doono shayaaiintu intaan nabigeenna lasoo dirin salawatulhi wasalaamu calayh samada ayay waxay ku lahaan jireen meela ay fadhiistaan meelaha markay fadhiyaan waxyaalaha ilaahay uu qadaray malaa'igtana soo gaadhay ay ku sheekaysanayaan welina aan dhulka imaanin oo aan la fulinin ayay soo xari jireen maqalkaa intay dhegta u dhigaan oy soo dafaan bay hoos keeni jireen markaasay kuwa la shaqaystay insiga ee culimmada isku sheegi jiray kuwa noocaasoo kale warkaa u keenaya intay hal mida soo qaadaan bay sagaaan iyo sagaal kaloo beenood bay ku darayaan boqol hal duuna ku jirto ayay markaa u keeni jireen macna markii nabigeena lasoo diray salawatuli wasalaamu calayh oo risaaladiisu ay markaa yani waxa wey rasuul laga dhigay ayaa markaa laga xihay mar laga xidhay mana meelahay fadhiisan jireen oo dhan waa loo diiday ma fadhiisan karaan marka mar haddii meelahay fadhiisan jireen loo diiday waxay marka samaynayan intay isdul fuulfuulaan siday isu dulfunfunayaan bay samada agteeda ku dhawaanayaan samada markay ku dhawaadaan ayaa markaa oy inay wax soo xadaan oo soo dafaan isku dayaan yaa marka dambaaburo lagu soo garaacaya yani sawaariikh ahaan oo kaleeto ayaa waxaa loogu garaacaya xidiga markii lagu soo tuuray marka soo daadanaya taas wey midda marka la cabirayo shaydaan oo dhan buu ilaahay ka waardiyeyo shaydaan ma geli karayo shaydaan kasta weliba naxariista ilaha laga dheeriy ilaan samadu waardi baa saaran sida nabigeena salawatuli waslamu aleyh habeenkii leylatulmicraajka markuu kor aaday isagiiyo jibriil mar alla markuu samo walba gudbaya baa albaabkay gargaraacaya markaasaa loo waa kuma waa jibriil oo yaa kula socda maxamed baa ila socda aw qad udina laa ma loo idmay ha markaasaa laga furaya waa gelaya ta kale markay haddana maraya sidoo kalea lagu samaynaya wax la yidhahda marka iska dhex dabaala ma jirte samadu waa xidhantaha waardi baana saaran macna malaaig baa waardiinay marka middaa ilaa ciddii maqalka soo xada mooyaane oo markay soo xado kadib markaa dambaaburo weliba aada u ni iftiimayso oo muuqata markaa ay ka daba timaado shihaabka waxaa la yidhahdaa yani waa olol ololka ama dambaaburada ayaa shihaabka la yidhahdaa taa macnaheedu waxa weeye markay tagaan oo isdulfuurfuraan oo meesha tagaan oo wax soo xadaan ayaa waxaa lagu soo garaacaya yani shihaab dambaaburadaasaa lala dhacaya markaas soo daadanaya dambaaburadaasi marka kii soo qaaday inay dishaa laga yaaba intuusan warka soo gudbinin markuu warka soo gudbiyey kadib in ay disho warkii soo tilaabana waa suurtagal waxaa kaloo suurtagal ah inuusan dhimanin oo intay dhaawacdo oo wax gaadsiiso marka kadib sidaa kusoo fakadana waa suurtagal kullu daalika mufasiriinta salafka ayaa laga soo gurinaya walaqad jacalnaa waa yeelay xadiida fi samaai samada dhexeeda waxaan yeelnay buruujan ama waxaan abuurnay isamai samada dhexeeda buruujan waan ku abuurnay jacala bimacnaa khalaqa qur-aanka waa ku timaada wazayannaa waan qurxinay linaa wazayannaaha samadii baan qurxinay lilnaadiriina kuwa fiirinayaan u qurxinay ciddii doonaysa inaad fiiriso daawato waxafidnaaha waan ilaalinay samadii min kulli shaydaanin shaydaan walbaan ka ilaalinay rajiimin oo macnaha waxa wey la fogeeyey naxariista ilaha laga cadiy ilaa man istaraqa ciddii xadda mooyaane oo dafta assamca maqalka maqalka wax ku xada oo hadalka lagu sheekaysanayo soo xada oo fa atbacahu markaa uu ka dabatago uu gaadho shihaabun dambaaburo mubiinun oo cad yani dambaaburo muuqatoo la wada arkayo markaa ay ka daba timaado oy haleesho markaas mooyaane kaa unbaa jira mooyaane dib dambe meelihii la fadhiisan jiray iyo meelahay wax kusoo maqli jireen ma ay jirto fii suurati ljin baa lagu faafahiyey oo haddii alla inoo qadar aan ugu tegi doonaa waxa uu daliishanayaa sheekh maxamed amiin shinqiiti raxmatullaahi caleyh wuxuu leeyahay aayadan waxafidnaaha min kulli shayaanin rajiim waxa ay daliil u tahay waxyaalaha ay hadda sheeganayaan gaaladu oo ah in dayaxa la gaadhay aqmaarta sanaaciga ama satalaytka intay adeegsadaan inay gaadheen yani dayaxa inay gaadheen ayay beeninaysaa buu leeyahy lianna shaydaanka luqatulcarab waxaa lagu yidhaahdaa mid walba oo madax adag oo qallafsan oo la keri waayey baa shaydaan la yidhahda ama insi ha noqdo ama jinni ha noqdo kuwan gaalada marka inay shayaaiin yihiin layskuma khilaafsan samada inuusan shaydaan keri karayninna aayaddaa nas ku ah dayixuna samaawaadku ku dhex jiraa saasuu le man samaawaadku ku dhex jiraa wa jacala alqamara fiihinna nuuran ilahi baa odhanayu le yacni dayixi ayaanu samaawaadka dhexdooda nuur iyo iftiin ka dhignay bule marka samaawaadka dhexdooda ku jira samada kama sokeeyo sidaa daraaddeed mar hadduusan samada ka sokayninna qaطcan samada kama gudbi karaan buu le sidaasuu daliishanaya laakiin bacdu ahlicilmi waa taxkiijinayaano waxay leeyihiin waa suurtagal masaladu waay laakiin ku salaysanya waxay ku salaysan tahay bayixuma ka sokeeya samada isagoo ka sheeya haddii la yidhahdo waa ka shisheeya qacan ma gaari karaan waana been haddii la yidhahdo waa ka sokeeyaana wax mancinaya ma jiro saas man wlarda madadnaha waalqaynaa fiiha rawaasiya waanbatnaa fiiha min kulli shayin mawsuun wlrda dhulkii ayaanu madadnaaha wamadadnaa waxaanu gogollay alarda dhulkii madadnaaha waan gogollay waalqaynaa waan ridnay fiiha dhulka dhexdiisa rawaasiya buuro waaweynoo sugan baan ku ridnay waambatnaa waan dhalinay fiiha dhulka dhexdiisa min kulli shayin wax walbaan ka dhalinay mawsuunin oo macnaha waxa weyaan la yaqaano la ogyahay mawsuunin oo la miisaamay la qiyaasay oo la ogyahay wajcalna waan yeelnay lakum idinkaan idin yeelnay fiiha dhulka dhexdeeda macaaisha waxaad ku noolaataan waman cidna waan yeelnay cidna waan idin yeelnay dhulka dhexdiisa mankaasoo lastum aydaan ahayn biraasiqiina kuwa masruufaya lahu isaga cid aydaan masruufayninna dhulka waanu idin yeelnay wain min shayin wax ma jiro ilaa haddii uu jiro cindanaa agsanada ayuu ahaaday khazaa'inuhu kaydadkiisa wamaa nunaziluhu mana soo dejinayno shayga isaga ilaa biqadarin qiyaas mooyaane macluumin oo la yaqaano qiyaas macluum oo la ogyahay baanu kusoo dejin macnaheedu waxa wey dhulkii baanu gogollay oo aanu idin gogollay noloshiina u gogollay buurana dushaanu ka saarsaarnay bu alla leeyahy subxana watacaala buurahaasi xikmada loo saaray aayad kale waata tilmaamayso lianlaa tamiida bikum waay subxana watacaala waxaa kaloo soo saarnay oo dhulka dhexdiisa ka soo saarnay wax walba oo la ogyahay mawsuuninta akaru mufasiriinta salafka saciid ibnu jubayr iyo mujaahid iyo qataada iyo kulligood waxay leeyiin mawsuunin bimacnaa macluum bay leeyihin maxaa yeelay shaygu marka la miisaamaayo waxaa loo miisaamayaa in loo ogaado shayga la miisaamayna waa shay la ogyahay sidaa daraaddeed baa mawsuuninta bimacnaa macluuminta laga wadaa shay walba oo la og yahay baanu dhulka ka soo bixinay ha noqdo waxyaalaha macnaha waxa wey xayawaanaadku ay daaqaan yama noqdo waxyaalaha ibni aadamku uu ku intifaacsado ha noqdo waxyaala intaasiba aysan ku intifaacsanin wax walba oo la ogyaanu soo saarnay baa laleey subana wataala waxaanu dhulka dhexdiisa yeelnay bu alla leeyahay markaa kadib markaanu idiin gogollay asbaabtaad ku noolaan lahaydeen macaayisha macnaha waa waxyaalahaad ku noolaan lahaydeen cunitaankii iyo cabitaankii iyo neefsigii iyo hooygii iyo waxaasoo dhan wey macnaha taasaanu idin yeelnay waxaa kaloon idin yeelnay dhulka dhexdiisa waman lastum lahu biraasiqiin cid aydaan idinku masruufaynin yaawe waa caruurtii waa addoommadii waa shaqaalihii cidda aydaan idinku masruufaynin dhulka laydin dhigay waa kuwa ilaahayba subxaana watacaala ayagana masruufa idinkana idin masruufa idinkayna idin adeegi oo laydin sameeyey inay idin adeegaan sidaa wey macna idinkaa manaafacaad ku qaba ha ahaatee diilkoodu idinka idinma saarno ilaahay baa ka baalo qaaday subxana watacaala waxaa kaleeto alla leeya subxaana watacaala shay ma jiro ilaa hadduu jiro agtanada ayaa kaydadkiisu yahay ilaa cindanaa khazaa'inuhu shay un dhe waa yani waxa wy mulaq shay caama wax alla wuxuu dooni ha noqdee shay walba kaydkiisii weynaa ee laga soo qaaday ilahay agtiisa wey subxana watacaala soo biyo inooma yimaadaan biyaha inoo yimaada kaydkoodii weynaa iyo asalkoodii ilahay buu la yaallaa risqiga inoo yimaada asalkoodiiyo kaydkoodu ilaahay buu la yaallaa subxaana watacaala waxyiga inoo yimid iyo hadalkiisa intiisii badnaa iyo asalkiisa ilaahay buu la yaallaa subxaana watacaala khazaainta waxaa la yidhahdaa shayga meesha lagu kaydiyo iyo stoorkiisa la yidhahda macana marka shay walba wax unbuu alle ka soo dejiye intiisii badnayd iyo kaydkiisii anagu nala yaallaa saasuu alle le subxana watacaala agtaydo mana soo dejinayno oo markaan wax ka soo dejinayno waxaanu soo dejinaynaa wax la yaqaano qadar la yaqaano iyo qiyaas la yaqaano ayaanu soo dejinayna oo maslaxadu ku jirto xikmada rabbina ku dureersatay subxaana watacaala marka la doonayo in biyo addoommada loo soo dejiyo qadar la yaqaano iyo qiyaas la ogyahayba lagu soo dejino alla ogyahay subxaana watacaala qiyaastaasoo masaalixda addoommadu ku jirto xikmada rabbina ay keentay ee wax iska furmaya oo iska soconaya ma uu jira wman wax walba qorshe iyo qiyaas buu ku socda larda dhulkii wamadadnaa waxaan fidinay alarda dhulkii ayaanu madadnaaha fidina waa istiaal wa alqaynaa waa ridnay fiiha dhulka dhexdiisa rawaasiya buura culculus baan ku ridno oo sugan oon dhaqdhaqaaqaynin si ay dhulka u sugaan wa ambatnaa waan dhalinay fiiha dhulka dhexdiisa min kulli shayin wax walbaan ka dhalinay mawsuunin oo la og yahay yani macluumin ah la miisaamo oo la og yahay oo qiyaasan wajacalnaa waan yeelay lakum idinka fiiha dhulka dhexdiisa waxaan idin yeelnay macaaisha waxaad ku noolaataan oo cunitaan iyo cabitaan waman cidna waan yeelay lastum aydaan ahayn biraasiqiina kuwa masruufaya lahu isaga cid aydaan idinku masruufaynina waanu idin yeelay oo dhulkaanu idin yeelnay waa caruurtii iyo addoommadii iyo shaqaalihii wey wain min shayin shay ma jiro ilaa haddii uu jiro shay-un adugu waxaa doontaba ka dhigay wain min shayin shay ma uu jiro ilaa haddii uu jiro cindanaa agtanada ayuu ahaaday khazaa'inuhu kaydadkiisu wamaa nunaziluhu mana aan soo dejinayna shaygaa isagaa ilaa biqadarin qiyaas mooyaane macluumin oo la og yahay qiyaas xagga ilaha ka qorshaysan oo la og yahay unbaa laga soo dejina man arsalna riyaaxa lawaaqixa faanzalna min asamaai maan faasqaynakumuuhu wamaa antum lahu bikhaaziniin wainaa lanaxnu nuxyi wanumiitu wanaxnu lwaariuun walaqad calimna lmustaqdimiina minkum walaqad calimna lmustakhiriin waina rabbaka wa yaxshuruhum inahu xakiimu caliim waarsalnaa waan dirnay ariyaaxa dabaylihii baan dirnay lawaaqixa xaal ay tahay mid riman faanzalnaa markaasaan soo dejinay min asamaai samada xaggeeda waxaan ka soo dejinay maaan biyo faasqaynaakumuuhu markaasaan biyihii idinku waraabinay wamaa antumwalxaal baanu idinku waraabinay maa antum idinku aydaan ahayn bikhaaziniina kuwa kaydinaya lahu isaga biyaha aan soo dejinayna idinku ma kaydsanaysaan mana kaydsan kartaan wainaa anaga lanaxnu anaga ayaa nuxyii noolanaa wixii la noolaynayo wanumiitu anagaa dila wixii la dilay wanaxnu anaga ayaa alwaarisuuna kuwa dhaxlaya marka la wada tagana waxnu anaga buu noo dambayn walaqad calimnaa xaqiiqe waxaan ogaanay almustaqdimiina qol kuwa hormaraya oo minkum idinka idinka mida walaqad calimnaa xaqiiqe waxaa kaloo ogaanay almustakhiriina kuwa dib dhacayo oo dib marayana waanu ogna waina rabbaka rabbiga huwa isaga ayaa yaxshuruhum soo uruurin doona oo isu keeni doona maalinta qiyaamada inahu maxaa yeele inahu isagu xakiimun waa midkii falsan oo farsamo wanaagsan caliimun oo wax walba ogsoon way alla subxana watacaala dabaylihii ayaan dirnay buu alla leeyahay lawaaqixa waa barwaaqooyinka laynoo galayo nicmooyinka iyo galladay ka mid tahay dabaylihii baan dirnay lawaaqixa xaal ay tahay lawaaixda laqxiga asalkiisa waxaa la yidhahdaa rimintaa la yidhahdaa lawaaixda in laga wado iyadoo riman dabayshii oo riman baanu diraynaa oo maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa dabayshii oo riman waxay wadaa daruuray wadaa oo daruur bay xambaarsan tahay sida hashaba loo yidhahdo naaqatun laaqixun hashu markay riman tahay oo ilmo wato waxaa la yidhaahdaa naaqatun laaqix yacni waa hal riman ayaa dabayshana waxaa loogu tilmaamaa riixun laaqixun waa dabayl riman waa markay daruuro wado oo roob ay sido macnahaasi waa macno sidoo kaleeta ayaa xoolaha markuuna rimanayn markay madhalaysiya neefku waxaa la yidhahdaa caqiid dabayshuna markayna khayr keenaynin oo waxba wadin oo dhib un la timaado caqiin baa la yidhahda qur-aankaa ku tilmaamay macna marka insaan laga wado oo dabayshu way riman tahay roob iyo daruuray wadaa in laga wadaayo waa macno mufasiriinta selafkana qaar baa saa odhanaya waxaa kaloo iyadana suurtagal ah oo iyagana mufasiriinta selafka ka soo aroorayo ka soo arooraysa inay lawaaqixa bimacnaa mulqixa yani daruurihii baan soo dirnay lawaaqixa daatu liqaaxin ayada oo macnaha waxawey wax riminaysa wax riminaysa oo maxay riminaysaa waxay riminaysaa daruurahana way rimin oo markay dabayluhu ku dhacaan bay biyaha qaadayaan sida ratiguba markuu geela ugu tago ay uurka u qaadayaan iyo dabayshu markay ku dhufato daruurta ayay biyaha qaadaysaa geedahana way rimino kii macnaha waxa wey labka ahaa markay intay soo marto urkiisii ay soo guuriso tii dhadig ahayd ay soo mariso sidaasay iyagana ku rimaysaa ayadaa marka riminaysa ina iyadu wax riminayso iyo inay iyadu riman tahay labada macnoba macnaha mufasiriinta salafka waa laga soo guurinaya macnuhuse isku meel buu imaan samada markaan markaasa wuxuu alla leeyahy subxana watacaala samada waxaan kasoo dejinay biyo biyihii ay daruur ay rimanaayeen dabayluhu ama ay rimiyeen dabayluhu rimiyeen ee daruuruhu wadeen ayaa markaa kadib soo daciya biyihii baanu marka idinku waraabinay bu alla leeyahy subxana watacaala biyo aada cabi kartaan oo macaan ayaanu idin soo dejinay biyahaana idinku maydaan kaydsanin bikhaasiniin kuwa kaydsanaya ma tihidin maxaa laga wadaa laba macnoba waa suurtagala kaydkoodii weynaa ay ka yimaadeen idinkuma haysaan oo macnihii horuu la mid yahay wain min shayin ilaa cindana khazaa'inuhu oo kale lamacno noqonayso iyagu intan hadda idin soo gaadha waa wax yare laakiin kaydkoodii weynaa idinku ma haysaan ee ilaahay baa haya subxana wa tacaala iyo in laga wado oo macnuhu noqonayo yani wamaa antum lahu bikhaaziniina idinku ma kaydinaysaanoo biyihii markay soo degaan oo ay dhulka yimaadaan in ay joogaan oo ay balliyada galaan ama webiyada galaan ama dhulka hoostiisa fadhiistaan oo ayna tegin idinku awooddaa malihidin taasuna waa macno kale faaskannaahu fi lardi wainaa calaa dahaabin bihi laqaadiruun oo kale macnota marka dhulkaanu dejinay biyihii markaan soo dejinay oo cirka ka yimaadeen baa dhulka dejinay awood waxaan u lanahay biyaha dhulka degane ceelasha lagu gaadhayo ama balliyada fadhiya ama webiyaasha inaanu tagsiinoon baabi inaanu heli karnaabu alla leeya subxana wa tacala macnahan waa suurtagal oo idinku ma haysaane allahay ama kaydadkay ka yimaadeen idinku gacanta kuma haysaan waxaa la leeya subxaana wa tacaala kadib annagaa wax noolayna oo wixii la noolaynaya annagaa noolayna annagaana dila annagaana dhaxlaynu alla subxana wa tacala dhaxalkaasi waxaa laga wadaa walilaahi miiraatu samaawaati waalard markii makhluuqaadka kulli ay baaba'aan ilaahay baa soo hadhi subxaana wa tacaala lanna ruuxa wax dhaxlayahay ruuxu wax ka dhaxlayay markuu geeriyoodo adduunka ka tego kadib buu wixiisa usoo fadhiisan macnaha ilaahay baa wax dhaxli mehe isagaa u dambaynay markii waxaanoo dhan laga wada tago isaga keligii baa kusoo hadhi wman saas wya rabbi wuxuu alla subxaana watacaala kale leeyahay waxaanu ognahay kuwa hormaray oo idinka idinka mid a iyo kuwa dib maray maxaa laga wadaa kuwa hormaray waa kuwii horay u dhintay kuwa dib marayna waa kuwa hadda nool iyo kuwa dib ka imaan doona mustaairiinta wy mustaqdimuuntuna waa kuwii horay u dhintay wy tafsir noocaas tafsiir kale wuxuu leeyahay mustaqdimiintu waa kuwa daacada iyo camalka saalixa ku hormaray mustaairiintuna waa kuwa dib dhacayo camalkooda saalix iyo wanaagooda uusan badnayn laakiin tafsiirka hore loo badanya rabbi subxaana watacaala kadib baa wuxuu yidhi isaga ayaa soo aruurin adoommada kuwii horeeye horay u tegey iyo kuwa dib ka tegi doona kulli ilaahay baa isu weedikooni doona maalinta qiyaamada allana qorshihiisu xikmad buu ku salaysan yahay wax walbana alla waa ka waraya waa ogyahay subxaana watacaala wa arsalnaa waa dirnay arriyaaxa dabaylihii ayaan dirnay lawaaqixa xaala ay yihiin kuwa riman ama kuwa riminaya geedihii iyo daruurihii faanzalnaa markaasaan soo dejinay min asamaai samada xaggeedaan maaan biyo ka soo dejinay faasqaynaa kubuuhu markaasaanu idinku waraabinay wamaa antum idinkuna ma tihidin lahu biyaha isagaa bikhaasiniina kuwa kaydsanaya kaydkiisii hore ma haysaan ama dib wixii soo degay mase haysan kartaan oo ma kaydsan kartaan haddaan alla idin kaydinin wainnaa anagu lanaxnu annaga ayaa nuxyi wixii noolaada noolaynayna noolaha annagaa noolayna wa numiitu annagaa dilla wixii geeriyoodoo dhinta wanaxnu annaga ayaa alwaarisuuna kuwa u dambayn doona wax adduunka iyo makhluuqaadkao dhan annagaa u dambayn doona w man oo dhaxli doona walaqad calimnaa xaqiiqe waxaan ogaanay almustaqdimiina kuwa hormaray oo minkum idinka idinka midoo geeriyooday walaqad calimnaa xaqiiqe waxaan ogaanay oon ognahay almustaakhiriina kuwa dib maray oo nool iyo kuwa gadaal ka imaan doona dhimashadooduna weli tahay kuwa waa ka warayna labada qoloba waa ognaa w man mid walbana qorshuu ku socdaa kii horay u dhintayna qorshuu ku dhintay iyo qaab loogu talagalay xil loogu talagalay kadib ka dhiman doonaan isagana waqtigiisu sugaya waina rabbaka rabbiga huwa isaga ayaa yaxshuruhum soo ururin doona addoommada maxaa yeel inahu isagu xakiimun waa midkii farsan caliimun oo wax walba og wey walaqad khalaqna alinsaana min salsaalin min xamain masnuun wljanna khalaqnaahu min qablu min naari samuum waid qaala rabuka lilmalaaikati inii khaliqun bashara min salsaalin min xamain masnuun halkan waxaa laga gudagalay qisadii ibliis iyo nabiyulaahi aadam calayhi salaam dhex martay korna ka dhacday taasaa meesha laga gudagalay meelo badanaa kusoo marnay walaqad khalaqnaa xaqiiqe waxaan abuurnay alinsaana insaankii ayaan abuurnay min salsaalin dhoobo ingegan oo shanqaraysaan ka abuurnay min xamain dhoobo madow baan ka abuurnay masnuunin dhoobadaasoo yacni urays waljaana jinnigiina khalaqnaahu isagana waan abuurnay min qablu horaan ayaanu min naari samuumi hansiga naartiisaan ka abuurnay yacnii naar aada u kulul oo jidhka dulduleelkiisa gelay yaan isagana ka abuurnay macnaheedu waxa weeye insaankii abuurkiisii iyo jinniga abuurkiisii baa labadaba la sheegay waa loo gogol xaadhan insaankii abuurkiisa laga hadlo waxaa laga abuuray insaanka waa aadam baa laga wadaa insaan oo dhan maa aadam oo laga wada abuurmay oo asal u ah basharka ayaa maadadii laga abuuray baa la sheegay abuurkiisu dhoobu ka yimi dhoobadaa weliba la tilmaamayo mar waxaa lagu tilmaamay inay tahay dhoobo ingegan oo shanqadhaysa salsaalka waxaa la yidhahda waa shanqadha ka baxda birta ama dhoobadu markay ingegto oo wax ku dhacaan shanqadha ka baxdaa la yidhahda shanqadh noocaasoo kale dhoobo shanqadhaysaa laga abuuray dhoobadu waa dhoobo madow xamaa waxaa la yidhahdaa waa dhoobada madow wey masnuunkana waa dhoobada uraysa ee qarmuun wey taasi waa macno macaanida kale mufasiriinta salaf ka soo arooreysa waxaa ka mid oo masnuunka ay ku fasirayaan macnaa musawar dhoobo la sawiray oo la qaabeeyey ama masnuunin bimacnaa masbuuq la shubay dhoobo shubmaysa oo sidii wax balaaliye oo kaleeto u shubmaysana iyadana waa tafsir mufasiriinta salaf ka soo arooreysa wey kulligeed waa lagu fasiraya adiga asalku waxa weeye dhoobo madow oo qarmuun markay ingegtayna shanqadhay oo macnaha markii saa loo taaso sidii bir u shanqadhaysa ayaa laga abuuray nabiyulaahi aadam calayhi salaam jaankii baa ku yimid jaanku waxaa la leeyahay waa jinniga oo waa kii ay ka farcameen jinni oo dhan ay ka farcameen jinni oo dhan kay ka farcameen ayaa jaanka laga wadaa jinnigiina waxaan ka abuurnay buu alla leeyahay insiga ka hor insaanka ka hor baan jinniga abuurnayo waxaan ka abuurnay naar sida hansiga oo kale samuumka waxaa la yidhahdaa waa dabaysha aad u kulul oo jidhka gelaysa oo meelaha dulduleelka masaamka meelihiisa dulduleeshaa la yidhahdaa ee dhidisku ka soo baxo meelaha ka gashaa la yidhahda macna yacni hansi aad u kulul oo naar ah ayaan isagana ka abuurnay wey nusuus kale waxay tilmaamaysaa ololku markuu kaco kiisa saafiga ah ayaa laga abuuray jinka laga abuuray sidaas wya labadaasaa marka la sheegay nabigeenuna salawatulli wasalaamu aleyh xadiis buu kusii cadeeyeyo wuxuu yidhi khuliqat ilmalaaikatu min nuur malaaigta waxaa laga abuuray nuur buu nabigu yii salawatuli wasalaamu aleyh wa khuliqat iljinnu aw iljaanu min maarijin min naar yacni dad ololkiibaa laga abuuray jinnigiina wa khuliqa aadamu mima wusifa lakum aadamna waxaa laga abuuray wixii qur-aanka laydinku sheegay oo muxuu yahay dhooba macna sidaasuu nabigu u kala sheegay salawatulli waslamu caleyh saddexdoodu isku jinsi maaha isku asal maaha malaaigtu waa asal jinkuna waa asal insaankuna waa asal laba saddex asaloo kala gedisan bay leeyihin nuurka iyo naarta waxaa u dhaxeeya jinniga iyo insigu laba jinniga iyo waxaan malaaigtu labadooduba maadada ay ka samaysan yihin waa iftiin laakiin iftiinkaa midna dab la socdaa wax gubaya midna waxma gubayn malaaigtu waxay ka abuuran tahay iftiin aan waxba gubayn jinniguna wuxuu ka abuuran yahay iftiin wax gubay saas wy mana walaqad khalaqnaa xaqiiqa waan abuurnay alinsaana insaankii baanu abuurnay min salsaalin dhooba shanqadhaysaanu ka abuurnay min xamain midaasoo macnaha waxa weeye dhooba madow ah masnuunin oo urays ama masnuunin shubmays ama masnuunin la sawiray oo la qaabeeyo wejiga wax loo bixiyey waljaana jinnigiina khalaqnaahu waan abuurnay min qablu insiga hortii waxaa halkan ku garanaysaa insiga iyo jinniga abuurka waxa ku horeeyey jinnigaa ka horeeyey insiga gadaal baa laga abuuray min naari samuumi hansiga naartiisii baanu ka abuurnay yani naar aad u kulloo jidhka gelaysa ayaanu ka abuurnay wadkur waxaad xustaa nebi ow id wakti qaala uu yihi rabbuka rabbiga lilmalaaikati malaaigtii markuu ku yidhi innii anugu khaaliqun midkii abuurayaan ahay malaaigay basharun bashar baan abuuraya min salsaalin dhoobo ingegan baan ka abuuri min xamain dhoobo macnaha madow masnuunin oo doorsoontay oo uray ee faidaa sawaytuhu markii aan simo oon ekeeyo abuurkiisa oo wanafaktu aan ku afuufo fiihi dhexdiisa min ruuxii ruuxdaydana aan ku afuufo faqacuu dhaca lahu isaga saajidiina xaalaad u sujuudsantihiin basharkaa markaan abuuroon simo oon ekeeyo dhammaystiro ruuxdana ku afuufo malaa'igay daata oo u daata idinkoo u sujuudsan fasajada almalaaikatu malaaigtii way sujuudeen kulluhum dhammaantood ajmacuuna oo idil ayagoo idiloo dhan oon waxba ka hadhin ayay sujuudeen ilaa ibliisa ibliis mooye abaa isagu waa diiday an yakuuna inuu ahaado maca saajidiina kuwa sujuuday inuu raaco la sujuudo isagu waa ka santaagay halkan marka qisadii baa laga gudagalay mar haddii loo asalkii loynoo sheegay yaa marka wixii loo gogol xaalanaya la gulagadayo waxaa nabiga lagu yidhi bal dadka u sheeg markuu alla subxaana watacaala malaaigta ku yidhi anigu waxaan abuurayaa bashar fii suurati baqara waa ina kusoo marnay innii jaacilun fi lardi khaliifatan dhulka waxaan yeelayaa oon ku abuurayaa mid ka taliya oo maamula markaa kadib waa kuwii su-aasha soo jeedin jiray xaggan kusoo marnay bashar baan abuurayaa waxaana ka abuurayaa dhoobada shanqadhaysa ingegan dhoobada asalkeedu waa dhoobo madow oo haddana urayso oo aan gooninoo isbadashay markii aan simo oo aan ka abuuro shaygaa isaga ah abuurkiisana aan ekeeyo oon simo ruuxdana aan ku afuufo ruuxdayda aan geliyo u sujuuda buu alla yidhi subxana wa tacala daliil waxay u tahay nabiyulaahi aadam intaan la abuurin ayaa malaa'igta la abray inay sujuuddo sujuuddii sujuudda ay sujuudayaan baa laakiin waxaa lagu xiday abuurkiisa markuu abuurkiisu dhammaystirmo waa inaad sujuuddaan waxay sii qabeen marka amarka ah in la sujuudo saas way macnaa waxay in sugayeen in la abuuro abuurkii markii la abuurina waa sujuudeen malaa'igtii marka kulli waa sujuuday iyadoo idiloo waxba ka hadhin ibliis baa isagu diidayo arrinkaa ka santaagay inuu saajid dadkii sujuuday iyo malaa'igtii sujuuday inuu la sujuudo waa diiday wadkur waxaa xustaa nebiow id wakti qaala uu yidhi rabbuka rabbiga meesha marka uu leeyahay yani basharan jidhka la yidhahdo asharka basharka basharka jidhka la dhahaa maxaa yeelay jinka iyo malaa'igtu midna bashar ma ah jidh ma laha jidh la taaban kara male waa nuur ama waa naar labadooda midna jidh la taaban kara ma ah bashar haddaad maqasho waa jidh jidhna waxaa le ibni aadam baa iskale macna basharka saasaa marka loogu magacaabay wixii horey loo sheegaa la sheegay meesha marka aayaddu ay tii wanafaktu fiihi min ruuxii alla uu leeyahay ruuxdaydii baan ku afuufay ruuxda ilaahay wuxuu isugu idaafaynaya litashriif waa la sharfaya waa la qiimayn ee ma aha inay ruuxdu qayb ilaahay ka mida inay tahay subxana wa tacala waxayna raddi ku tahay nimanka nasaarada ah ama mustashriqiinta la yidhaahdo oo qur-aanka markay nabiyulaahi ciisa ka hadlayaan ayaa waxay yidhaahdaan yani suurad aayadan soo marnay ilaahay subxaana wa tacaala nabiyulahi ciise markuu ka hadlayay ruux isaga xaggiisa ka ahaatay buu ku tilmaamay sidaa daraaddeed qayb isaga ka mida wey waxaa la odhanayaa haddii ruuxda ciise ilaahay uu isu tiiriyey sidaana qayb ka mida ilaahay ka mida uu ku noqonayo basharka oo dhan khaasatan nabiyulaahi aadam calayhi salaam ayuu ilaahay ku tilmaamay ruuxda la geliyey inay isaga xaggiisa ka timid oo uu isu idaafeeyey isagana ma qabtaan inuu qayb ilaahay ka mida yahay waa maya kana qayb ilaahay ka mida ma ah idaafaduna keliyata ununuma timaado inay qayb ka mida tahay macaani badan bay u timaadaa waxaana ka mida litashriif sharaf buu ilahi subxana wa tacala uu sharfayo ayuu isugu tiiriyey ruuxda ibn aadam uu aadam geliyey macna meel kalena ilaahi subxaana wa tacala waa ka odhanaya khalaqtuu biyadaya yani gacmahaygaan ku abuuray nabiyulahi aadam calayhi salaam waa sharaf kale inuu ilaahay gacmihiisa ku abuuray waa sharaf saas daraaddeed maalinta qiyaamada marka malaaigta marka rususha loo wada tegaya shafaacada la weydiisanayo hadal nebi walbana la ammaanayo dadku ammaanayaan ergada u socdaay nabiyulaahi aadam waxaa lagu ammaani doonaa ilaahay baa gacmihiisa kugu abuuray saasay odhan doona mana waa shar dheeraado uu la dheeryahay basharka intiisa kale wadkur waxaad xustaa id waqti qaala uhi rabbuka rabbiga lilmalaaikati malaaigtii markuu ku yidhi innii anigu khaaliqun kii abuurayaan ahay basharan bashar ayaan abuurayaa min salsaalin dhoobo xaggeed baan ka abuuray shanqaraysa min xama in dhoobo madow ah masnuunin oo macnaha waxa weeye sinjiidh laho soo uray fa idaa sawaytuhu markii aan simo markaan ekeeyo wey macna abuurkiisa aan dhammaystiro oo wanafaqtu aan ku afuufo fiihi dhexdiisa min ruuxii ruux xaggayga ka timid iyo naf xaggayga ka timid aan geliyo faqacuu dhaca lahu isaga saajidiina xala aad u sujuudsantiin sujuuddaasi ma wejigoo dhulka la dhigaa mise in loo rukuuco wey intaba la yidhi kaa tidhaahdaba waa bannaan maxaa yeelay ilaaha subxaana wa tacaala sujuudda hadduu doonana wuu amri oo cibaaday noqon hadduu doonana amarka intuu ka daayo ayaa waxay iska noqonayso in laisku salaamo saas ilahan waa inagii soo marnay fii suurati yuusuf calayhi salaam yuusuf aabbihii iyo hooyadii waa kuwii u sujuuday sujuuddana waa sujuudu taxiya mana ahayn waagaa sujuudu cibaado ilahay uu gooni ah subxaana wa tacaala laakiin waxay wax addoommada isku salaamaan ceeb maa marka mana keenayso in macnaha waxa wey shirki ay tahay oo malaa'igtii inuu ilahay shirki amray ma ahee sujuudantadaata waxaa lagu weyneeya lagu salaamaya nabiylahi yuusuf nabiyulaahi aadam calayhi salaam fasajada almalaaikatu malaaigtii way sujuudan kulluhum dhammaantood ajmacuuna xaalay idin yihiin waxba kama hadhin ilaa ibliisa ibliis mooyaane abaa waa diiday isagu an yakuuna inuu ahaada maca saajidiina kuwa sujuuda la tirankooda ibliis sinaaga ilaa awaa muttasil weye maxaa yeele ibliis malaaigtuu ku dhex jiray inuu ka tirsan yahay baana markaa loo arkay inkastoo abuurka iyo asalka jinsiga uusan kaga mid ahay qaala wuxuu ii rabbi subxaana wa tacaala yaa ibliisu ibliisow maa laka maxaad leedahay maxaa kuu sugnaaday oo anlaa takuuna aadan u ahaanaynin maca saajidiina kuwa sujuuday maxaad u raaci wey maxaad u dalleedoo kuu diiday dadka sujuuday inaad raacdo qaala wuxuu i lam akun ma ihi liasjuda mid sujuudaya allow libasharin bashar u sujuudi maayo basharkaasoo khalaqtahu aad abuurtay min salsaalin dhoobo shanqarays oo ingegan min xama in dhoobadaasoo ka ahaatay dhoobo kale oo yani doorsoontay yani min xama in dhoobo madow dhoobo madow ka ahaatay masnuunin dhoobadaasoo macnaha waxa way urays cid aad waxaa ka abuurtay inaan u sujuudo suurtagal ma ah macnaheedu waxa weeye waxa uu ku faanayo waa jinsigiisa xaggaynu kusoo marnay xaggaynu kusoo marnay asjudu liman khalaqta tiina ma cid aad dhoobo ka abuurtaan alla u sujuudaa khalaqtanii min naarin wakhalaqtahu min tiin anigana dabbaad iga abuurtay isagana dhoobaad ka abuurtay labada jinsina kaygaa dhaama anay ahayd in la ii sujuude maxay tahay dhoobada urayseed u sujuudlaa wax laga abuuray dhoobo uraysaay oo aad i sujuudi leeda maxay tahay qaala rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacaala fakhruj bax ibliisow minhaa jannada ka bax ama samada ka bax fa inaka adigu rajiimun mid la dayriyey baa tahay naxariis rabbi waa lagaa daeyey oo lagaa fiijiye bax baa layidhi waina calayka dushaadana waxaa ah allacnata yani lacnad iyo naxariista rabbi oo lagaa durkiyo ilaa ywmi diini ilaa maalinta is-abaalmarinta laga gaao ilaa is-abaalmarinta laga gaao qiyaamadu ka dhacdo sidaas w man ibliis markuu diiday inuu aadam u sujuudo calayhi salaam ayaa alla subxaana wa tacaala marka su-aal buu weydiiye oo wuxuu yihi maxaa kuu kalifay inaad diiddo sujuudda sababka kugu bixinay inaad sujuudda diidaayo maxay tahay wuxuu sheegay marka inuu ka sharaf badanya anaa ka sharaf badanoo ka asal fiican maxaa yeelay anigu dab baa layga abuuray isagana dhoobaa laga abuuray dab iyo dhoobana wax isle ma aha inaan u sujuuda ma aha sidaasuu yii waxaa marka yani ka muuqata ibliis marka uu diidayo sujuuda rabbi subxaana wa tacaala laba gaf buu galay gafka koobaad horta nafkii rabbi subxaana wa tacaala iyo amarkiisiibuu qiyaas kaga hortagay iyaas qiyaas caqli ah ayuu nafkii rabbi subxaana wa tacaala kaga hortagay oo uu ku diiday qiyaaska caqliga waxa weeye waa isgarabdhigga uu isgarab dhigay isaga iyo aadam asalkiina markaa kadib uu u daadegay waa qiyaas qiyaas caqliya wey qiyaas caqliya ayuu amarkii rabbi ku radiyey sidaa daraaddeed qiyaas walba oo faasida oo nusuusta lagaga hor yimaadaay waxa weyaan waxaa laga qaatay oo aabba u ah ibliis macnaha labaadee ku jiraay waxa weeye cid jinsigiisa ku faant oo dhalashadiisa ku faant oo reerkiisa ku faaniya meeshuu ka soo jeedaay ibliis baa u horreeyey ree hebel baan ahay ninka ku faanayahay oo cid kale ugu faanayaay ibliis baa yani jidkiisa u hayaayoo aabba uga arinta iyada cid uga horraysa maa jirto jinsigiisa nin ku faanaay yuu kow ka yahay marka labaadee uu gafayey waxay ahayd qiyaaskiisu xataa sax ma noqonin oo dab iyo dhoobo markii laysgarab dhigaayo dhoobadaa ka fiican taxliil bay culimmadu sameeyaan oo intaasoo jaanib markii laysgarab dhigaayo dhoobadaa jinsi ahaan ka fiican hal mid haddaad ka soo qaadato dhoobadu waa naafica laakiin dar iyo dhib ma laha laakiin dabku waa daar halkaa weji keliya haddaad ka fiirisahay waxa weyaan dhoobadaa aslaan ka fiican sidaa daraaddeed qiyaaskii waa ku gafay inuu qiyaaska qaatana khalad bay ahayd waxa ka raacayna waa kaa inoo muuqda ilaaha subxaana watacaala wuxuu ku yidhi ibliisow meeshani meel lagu murma ma ah meeshani meelaad ku doodi karta ma ahe kacbax baa leeyahy meeshan ka tag min haadaasi in laga wado jannada ka bax iyo in laga wado malaa'igta ka dhexbax iyo in laga wado samaawaadka ka bax intaba waa la sheegay waxaa taa mid ilahay naxariista laga dheereeyey lacnada ilaahay baana ku raacday oo kula jiraysa oo ku dul saarnaanaysa ilaa laga gaado maalinta is-abaalmarinta iyo qiyaamada sidaasuu ilahi subxana wa tacala ku yii qaala wuxuu hi rabbi yaa ibliisu ibliisow maalaka maxaad kuu sugnaaday ood u dan leedaho allaa takuuna aadan u ahaanaynin maca saajidiina kuwa sujuuday maxaad uga mid noqon weyday u raaci weyday qaala wuxuu ihi lam akun ma ihi liasjuda mid sujuudaya libasharin jid u sujuudi maayo khalaqtaw kaasoo aad abuurtay min salsaalin dhoobo shanqalays aad ka abuurtay min xamain dhoobo madow aad ka abuurtay masnuunin dhoobadaasoo macnaha sinjiirka urayso oo macnaha urkeedu isbedelay qaala wuxuu ihi fakruj bax minhaa xaggeeda ka bax buu alla yidhi jannada ka bax ama malaaigta ka dhex bax fa inaka adigu rajiimun mid lacnad ilahay ku dhacday baa tahay rajiimka waxa la bimacna lmatruud ruuxa marka dhagax inta lagala daalo la cayriyo ayaa laydha rajiim wa ina calayka dushaada waxaa ahaatay allacnata lacnad ilaahay baa dushaada ilaa yawmi ddiini is-abaalmarinta maalinkeeda inta laga gaadhayo waa maalinta qiyaamada inta laga gaadhayo lacnad baa ku dul saarnaanaysa maalinta qiyaamada marka la gaao inay lacnadii ka fuqayso oo dushiisa ka kaxaysa mehe wuxuu la geli cadaabku la geli man qaala rabbi faandirnii ilaa ywmi yubcauun qaala fainaka min almundariina ila ywmi lwaqti lmacluum qaala rabbi bima awaytanii lauzayinanna lahum fi lardi walauguyanahum ajmaciin ila cibaadaka minhum lmukhlasiin qaala wuxuu ihi ibliis markuu ogaaday inay guuldara ku dhacday khasaare kii ugu weynaana uu lugta la galay badbaadadana ayna jirin halkaa waxaa loo baahnaa xaaladdu markay taagantahay inuu toobad keeno oo yidhahdaan rabbiyo waa noqday waana gafay adaana kuu laabanaya inuu saa yidhaahday ma odhanini yacni waxoogaa santaaggiisi iyo kibirkiibuu kusii socdayo wuxuun ilaahay weydiista subxaana wa tacaala inuu uu iska daayo bal inta uun adduunyada la joogo nolosha loo daayo oon la qaadin qaala wuxuu hi rabbi rabbigayo fa andirnii idaa oo ii kaadi ilaa ymi yubcauuna ilaa maalinta adoommada laga soo saarayo ilahu iska kaydaayo haydili qaala rabbi wuxuu hi fainaka adigu min almundariina kuwa loo kaadinayaad ka mid tahay ilaa yowmi lwaqti waqti maalintii inta laga gaadhayo almacluumi waqtigaasoo la ogyahay waqti la ogyahay maalintii inta laga gaadhayo waa lagu kaadin qaala wuxuu hi rabbi rabbigayow bimaa awaytanii baadiyeyntaadaan ku dhaartay biiwaaika baadiyeyntaadaan ku dhaartay aad i baadiyeysay lausayinanna wallaahi inaan qurxin lahum ayaga addoommadii fi lardi dhulkaan u qurxin walaugwiyanahum inaan luminon baadiyeyni ajmaciina xaalay idin yihiin ilaa cibaadaka addoommadaada mooye oo minhum ayaga ka mid a almukhlasiina ee la xushay addoommadaada aada culatay mooye kulligood waan wada baadiyeyn macnaheedu waxa weye ilaahay iska kaydaa buu yii bal adduunku intuu jiro inta laga gaadayo maalinta adoommada lasoo saarayo ilaah idaa rabbina subxaana watacaala wuxu waa lagu dayn waa lagaa ogolaaday codsiga laakiin wakti aanu ognahay oo annaga agtanada ka qorshaysan un baanu ku kaali waxay leeyihi mufasiriintu waa geeridiis oo ilaa maalinta laysu soo saarayo lalama sugayo asagu wuxuu damcay inuu wax hoosgeliyo u yidhaahdo uu ka badbaado geerida isa soo saarka addoommada uu marka uu la kulmo laakiin ilaahay subxaana watacaala jawaabtu bixiye waxay noqotay wakti aanu anagu ognahay un baanu kuu kaadin inta aad ka geeriyoonayso manaa taadii ka imaanaysa waa macquul in la yidhaahda meehe ilaa qiyaamada loo kaadiyeyna ayadana waa suurtagal oo wasiriinta qaar baa odhanaya mana ilaa maalinta addoomada lasoo saaray markaasaa wuxuu yidhi wuxuu muujisay marka cadaawadiisu markaa muujis xagga aakhare marka la tago ma ahe waxbuu qurxin xumaantii iyo wuxuu kuu qurxinay dunuubtiiba wuxuu kaaga dhigi wax fiican markaasaa saa ku geli wuxuu kuu qurxinayaa haweenkii iyo caruurtii iyo xoolihii iyo guryihii iyo gaadiidkii iyo dharkii waxyaalaha loo xisho ee dhulka dushiisa yaalle ee nafi raacdo waxaasuu kuu qurxin markaasuu waajibaadkii diiniga ahaa iyo diintii rabbi subxaana watacaala xilkii uu ku saaray yuu marka waxaw kugu garamarinaya hawshiisu marka waa qurxin haddaad qurxintiisa iska garatahay waa inaad ka badbaaddo waa suurtagal allana subxana watacala uu kaa badbaadiye wuxuu iska soo reebay addoommada kulligood waa wada baadiyeyn buu yidhi ilaa addoommadaada intaad cunatay mooyaane qolada uu xusay alla subxaana watacaala oo socday waa muminiinta muminiinta iyaga wax dhiba ma gaarsiin karayo macna sidaas w dhaartaa marka uu dhaaranayo ee uu ku dhaaranayo ilaahay baadiyeyntuu baadiyeeyey siduu meel kaleta biizatika ugu leeyay dhaartaa uu dhaaranay ku dhaaranay inuu wada baadiyeyn doono madaytu oge wuxuu ugu dhaaranay inuu baadiyeyn doono intooda badan wax yar mooye wuxuu ugu dhaaranay malay ka tahay malay ka tahayo markaa mala awaal buu ku dhaaran waa ka alla subxaana watacala odhanaya walaqad sadaqa calayhi ibliisu danahu fatabacuuhu ilaa fariiqa min almuminiin yani malay ka ahay laakiin malihii baa wuxuu waafaqay qadarka ilahi subxana wataala qaala wuxu i rabbi rabbiga faandirnii ii kaadi oo ii sug ilaa ymi ma ilaa ymi yubcauuna maalinta addoommada lasoo saaray inta laga gaahay qaala rabbi wuxuu ihi fainaka adigu min almundariina kuwa loo sugi baad ka mid tahay ilaa ymi wati wati maalintii inta laga gaadhay waktigii almacluumi ee la ogaa qaala wuxuu i rabbi rabbiga bimaa aqwaytanii bimaada bacda ku jirtahay ama waa qasam waa sida loo badanya ama waa sababiyo tii qasamkaagi waa taynu marnay ee labadii macnaa tafsiirka hore ku marnay haddii sababiye laga dhigana waxay noqonaysaa bimaa aqwaytanii biiqwaa'ika iyaaya baadiyeynta aadi baadiyeysay daraaddeed ayaan la usayinanna ugu qurxin qaala wuxuu i rabbi rabbigayo bimaa aqwaytanii biiqwaa'ika baadiyeynta aadi baadiyeysaan ku dhaartay lausayinanna inaan qurxini lahum iyaga fi lardi dhulka inaan u qurxin walaugwiyanahum markaasaan baadiyeyni ajmaciina xaalay idil yihiin ilaa cibaadaka addoommadaada mooyaane oo minhu ayaga ka mida almukhlasiina ee la xushay eed adigu dooratay mooyaane qaala rabbi wuxuu ihi subxana watacaala haadaa kaasi siraadun waa jid calaya dushayda a mustaqiimun oo toosan ina cibaadii addoommadayda laysa ma ahaanin laka adida calayhim dushooda suldaanun wa xujaa iyo wax dirnaan a kuuguma sugnaanin ilaa man istabacaka ciddii ku raacda mooyaane oo min alkaawiina kuwa lumay a mooye wa ina jahannama naarta jahanama ayaa la mawciduhum yabahooda ajmaciina xaalay idil yihiin lahaa waxaa u sugnaaday jahanamo sabcatu abwaab toddoba albaab likulli baabin albaab walbana wuxuu leeyahay oo u sugnaaday minhum xaggooda xaaqu ka ahaday juzun qayb maqsuumun oo loo qaybiyey sidaasu alla subana watacaala yacni rabbi subxaana watacala wuxuu ku yidhi ibliis baa weli loo hadlayaa haadaa siraatun calaya mustaqiim maxaa laga wada waa si si toosan oo dushayda ah macaani dhowraba waa la sheegaa waxaa laga wadaa haadaa siraatun waa jid mustaqiimun oo toosan calaya waasilun ilaya oo aniga iisoo kiin gaadsiinay oo waxay noqonaysaa kulligiin ka mu'minka iyo ka gaalka aba jidka aad haysaan anigaad ii imaan doontaan anaana idin abaalmarin doona macno waa kaa macnona waxa weeye in la yidhaahdo haadaa siraatun ka waxaa la tilmaamayaa waa ibliis inuusan dadka muminiinta wanwanaagsane uu iska soo reebay inuusan baadiyeyn karayn haadaa midkaa oo inaadan baadiyeyn karaynina siraatun waa jid mustaqiimun oo toosan calaya dushaydana waa arin dushayda oo aniga isaaran toosanna in aadan baadiyeyn karaynin addoommadooda oo agtooda aadan mari karaynin kuwa toostoosa w man laakiin kuwaa kale siisiisto meeshaa doonta la galay addoommadayda waana midda laga dabamariyo addoommadayda wanwanaagsan wax xujaa dushooda kuma lihi suldaanka waxa weye wax qasab ah iyo wax awooda iyo wax xujaa toona dushooda kuma lihido mababaadiyen karay ilaa ciddii ku raacdo oo lunsan mooyaane adigii inta idin raacdayna jahanamo ayaa laydinku yaboohi oo meesha aad geli doontaan waa jahanama xaaladooda idin jirin laamlaana jahanama minka waminman tabicaka minhum ajmaciin adigii inta ku raacdayba jahanama idinka buuxin ba alla subana wataala jahanamadaa marka la tilmaamayo toddoba albaab bay leedahay albaab walbana qayb loogu talagalaybaa ka geli doonto gaalada ka mid man albaab walba waa kala dardaran yihiin qayb walba inta laysraacraaciyo intii isku dembi ahaydba ayaa albaabadu say u kala daran yihiin bay u kala gelayaan saasuu alla subana wataala tilmaamaya qaala rabbi wuxuu ihi haadaa midkani oo inaadan addoommadayda wanwanaagsan baadiyeyn karaynina siraatun sid weeye mustaqiimun oo toosan calaya dushaydana ah ama haadaa midkan oo kaad haysaan adigii iyo n adoommada wanwanaagsanba jidkaad wan haysaan siraatun waa jid mustaqiimun oo toosan calaya ilaya oo aniga ii imaanayo aniga isoo gaadhay oo saad usoo socotaan anaad ii imaanaysaan oo anaa idin abaal marinaya macna inna cibaadii addoommadayda wan wanaagsan laysa ma ahaanin laka adiga calayhim dushooda suldaanun wax awood ah ama xujo ah ood ku baadiyeyso ma aad lihid ilaa man itabaca ka cidii ku raacda mooyaane oo min alhaawiina kuwa lunsan ah wa ina jahanama naarta jahanama ayaana lamawciduhum meesha loo yabohayay gelayaan ajmaciina xaal ay idil yihiin ayagoo waxba laga reebin laha waxaa usugnaaday jahanama sabcatu abwaabin toddoba albaab likulli baabin albaab walbana wuxuu leeyahay oo ka gelaya minhum xaalu iyaga ka mid yahay juzun gabal maqsuumun oo la qaybiyey qayb mid gabal loo qaybiyey oo loogu talagalayba albaab walba uu leeyahayo ka geli doonta intaa markii laga hadlay intii jahanamo gelaysay ayaa addoommadii wanaagsana mukhlasiinta ahaa abaalkoodii baa lagu sheegay ina almuttaqiina kuwa cadaabka alla iska dhowray fii jannaatin jannooyin dhexdooday ahaaye wa cuyuunin iyo ilo durdura yuqaalu lahum waxaa lagu odhanayaa udkhuluuhaa gala bisalaamin salaam ku gala aaminiina idinkoo nabadgelyo qaba oo bad qaba oo waxba idin soo gaadhay wanazacnaa waanu siibaynaa maa fii suduurihim waxa laabahooda ku jira min illin oo xifdi ah waxay isu qabaan oo xifdi ana qluubtoodan ka siibanaa ikhwaanan xaalay walaala yihiin calaa sururin sariiro dushooda ay ku sugan yihiin mutaqaabiliina weliba iyagoo iska soo horjeedoon dabada isu duwin laa yamasuhum ma taabanayo fiiha jannaadka dhexdooda nasabun wax dhiba iyo daalkooda wamaa hum mana aynan ahaanin bimukhrajiina kuwa laga saaraya minha jannaadka kuwa laga saaraya maysan ahan kuwa ilaaha cadaabkiisa iska dhowray iskagana dhowray inay ilaahay yeelaan wuxuu u diray wuxuu ka reebayna ka hadhaan kuwaasi jannooyin bay ku dhex jiraan iyo ila dhex durduraya jannooyinka marka ay gelayaanna waxaa lagu gelinayaa tahniyad iyo soo dhoweyn oo salaam ku galaa la odhanayaa idinkoo nabad qabo oo waxaad ka cabsanayn oo mustaqbala aysan jirin wax idin soo gaadhay oo dhibana uusan jirin wixii qalbiga ay isugu hayeen xumaan oo dhanna waa ka siidnay bu alla subana wataala illiga waxay leedahay xifdiga xifdiga yani ruux muslima inaad xumaan u qaado oo aad qalbiga wax u geliso oo aad cadaawad u qaadaay illiga kaasa la yidhahda waana shay xaaraamow taasay waxay isu qabeen oo colaad ahayd xifdi ahaa xasad ahaa ee qalbiga isugu hayeen baanu ka siibana waxaa laga siibi ama markii loo kala gooyo oo mid walba kii hilliga uu qabay inta loo tago loo kala gooyo ama ma ahe looda cafiyaba markaasaa quluubta laga siiba iyagoo markaa isu daacad ah oo isjecel ayay jannada wada gelayaan wuxuu alla leeya subxaana watacaala sariiray ku dul sugan yihiin wayna iska soo horjeedaan yacni dabada isuma duwiin oo dad isnaceb ma ahe waa dad isjeceloo sheekada iyo sida ay isugu baxayso iyo sida ay yani isu jecel yihiin aad ka garanayso isjeedka isku soo jeedaan wax dhibi iyo macnaha daal ama taabanayo jannada dhexeedo shaqaba ma taalo waxay ka shaqaynayaan oo ka daalaan ama ku dhibaatoodaani ma ay taalo jannadaana laga saari maayo baala leeya subxana watacala weligood bay ku amaanaya ina almuttaqiina kuwa iska dhowray naarta oo ilaahay cabsidiisa iskaga dhowrayay fii jannaatin jannooyin bay ku dhex jiraan wa cuyuunin iyo ilo durdura yuqaalu lahum waxaa loo odhanayaa udkhuluuha gala markay gelayaan bisalaami salaam ku gala yani waa la salaami oo nabadgelye ku gala aaminiina xaalad aamin ka tihiin wax idinku yimaado oo dhib ah wanazacnaa waanu siibi waanu siibnay baa waa siibi doonaa waa maadi bimacna mubaarica yani waxaa loo cabiraya wuu dhici doonaa inuu dhici doonaa xaqiiqa wanazacnaa waan siibnay maa fii suduurihim waxa laabahooda ku jira oo min illin xifdi oo ay isu hayaan laabta waa ka bixinay ikhwaanan leanna illi markaad qalbiga ku haysaay raaxa kuma taalo maalinka aad cadaysan tahay ama ruux u xanaaqsan tahay ama xifdi qalbiga aad ugu haysaay isagii iska daayay adigii bay nafta ku haysaa oo rafaadsanoo wax raaxo kaasoo degi maba jirtaba maxaa yeele waad xanaaqsanta ilaa aad gaadho macnaha waxa wey ruuxankaasi wax ka gaadho wax raaxo ku taala maba jirtaba marka qalbigooda waxaa laga saaraya wax alla wixii calwin lahaa raaxada ay meesha ku haysaan wamaa hum laa yamasku ma taabanayo calaa suruurin sariiro dushoodba ikhwaanan walaala xaal ay yihiin calaa suruurin sariiro dushood bay ku sugayihin mutaqaabiliina ayagoo weliba iska soo horjeeda laa yamasku ma taabanayo fiiha jannada xidan nasabun wax dhibaato iyo daal ah wamaa hum mana aynan ahaanin minhaa jannada xaggeeda bimukhrajina kuwa laga saarayo mayna noqonin